markana ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay isla munaasabadda kuwda luuliyo ee lixdan iyo laba sano guuradii kasoo wareegtay xornimada soomaaliya cabdiqaadir maxamed cabdullaahi ayaa muqdisho ka soo diyaariyey
kula waqad meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkanna maantay taariikhda kowda luuli waxaynu ku eegi doonaa lixdan iyo laba sano kadib marka la eego midnimadii soomaaliya weli waxaa maqan somalilan oo iyadu ku doodaysa inay ka godo soomaaliya inteeda kale go-aankan waxay gaartay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii shir ka dhacay magaalada burqo waxayse weli u muuqataa inaan laysku raacsanayn oo midnimada soomaaliya marka la eego doodaha waaweyn ee miisarka taagan haddaba xilligani ma jirtaa fursado lagu wada hadli kara markay timaado arrinta midnimada sidee loo ambaqaadi karaa wadahadalka somalilan iyo soomaaliya arrintan markii ugu horreysa waxaa bilowday dowladdii kumeel gaarka ahayd sanadkii laba kun labayo tobankii bishii juun waxaana xilligaasi laga wada hadlayay wadahadal dhexmara soomaaliya iyo somalilan barnaamijka si gaar ayaanu u eegi doonaa bal arrintaasi waxaa nagala qaybgeli doona xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud sheekh xasan oo hogaaminay wafdigii soomaaliya matelayay bishii juun labayo tobankeedii ee ka dhacay jifrin house kaasoo looga hadlayay wadahadalkii ugu horreeya dhexmaray soomaaliya iyo somalilan laga soo bilaabo burburkii kadib sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah xildhibaan doctor cilmi nuur oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka kala soo jeeda siyaasiyiinta somalilan ama gobolada waqooyi oo aanu ku eegi doono bal markay timaado matalaadii midnimada iyo caqabadaha waaweyn xilliga koorgudboon barnaamijka waxaa kaloo nagala qaybgeli doona brofesor maxamed axmed jimcaali gudoomiyada jaamacadda ummadda oo ah aqoon-yahan si dhow ula socda arrintan marka laga hadlayo arrinta la xiriirta taariikhihii lasoo maray iyo guud ahaan markay timaado doodaha somalilan ku hareereysan ee goonigoosaka dhammaantiin aad baad umahadsantihin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka v o aad baad umahadsantihin aan ku horeeyo xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud oo ka tirsan golaha shacabka marka la eego doodaha waaweyn ee somalilan ee kabtay markii ugu horreysa wadahadalkii ugu horreeyey bishii juun labayo tobankeedii ayaad hogaaminaysay waxa ugu weyn ee somalilan miiskan la joogta maxay ahayd horta waa mahadsan tahay waa ku salaamaya dhammaan sidoo kale waxaan salaamaya shacabka soomaaliyeed oo brograamkan dhegeysanaya sidaad ogsoon tahayba markii ugu horreysay oo soomaaliya somalilan ay si official isu hor fadhiistaan waxay ahayd bishii juun laba kun iyo labayo tobankii waddanka ingiriiska ee wasaaradda arrimaha dibadda meesha ay ku leeyihiin jabalin house la yidhaahdo sida runtii ah laba tiim oo ka kala socda dowladdii transitional federal government ee soomaaliya iyo somalilan baa isugu yimaadeen si runtii aan la filaynin oo dadku ka aaminsanaayeen dad maxaa la yidhaahdaa aada u kala fogo oo dagaal dhexdooda dhex mari karo wixii laga aaminsanaa wax ka duwan baa ka soo baxay shirkaasu saldhigiisu wuxuu ahaa in loo gogol xaaro inuu bilowdo wadahadal iyo is-afgarad inuu bilowdo waxay ahayd markii ugu horreysay oo si officiala laisoo hor fadhiistay wixii ka dambeeyeyna marxalado kala duwan oo tiro badan uu soo maray laakiin runaantii wuxuu ahaa bilow aada u fiican oo runtii labada dhinac ba isla garteen in si dhab ah loo wada hadlo
doctor cilmi kun sagaal boqol sagaashan koodii bishii may burco go-aan ka soo baxay daban somalilan sheegtay go-aanka maanta ay joogto laakiin markaad fiiriso go-aankaas siyaasiyiintii aqoonyahanku qaateen muxuu ku salaysnaa
waxaan isleehay horta marka hore waa ku salaamaya waana salaamaya ummadda soomaaliyeed waan hambalaynayaa munaasabadda muxuu ahaayey midnimada soomaaliyeed iyo xorriyadda muxuu ahaayey qaranka soomaaliyeed qaybtiisii koonfureed iyo isku taggii israacii labada qaybood marka labaadna runtii maalintaasi wuxuu ku salaysnaa mxuuaha arrin xamaasad oo emotional ah oo ka dhalatay burburkii iyo gaboodfalkii uu la geystay muxuu ahaayey rejiimkii taga geystay magaca dowladnimo lagu geystay oo markaa ay qoyanayd burburkii muxuu ahaayey magaalooyinkii waaweynaa ee waqooyiga barakicii iyo muxuu ahaayey dadkii dhintay ee muxuuaha ku leeday marka xamaasad emotionala oo aan ka fiirsi lahayn ayay ahayd waxaanan isleeahay muxuu ahaayey waxgaradku maysan rabin inay muxuu aha dalku go-o laakiin waxay muxuu ahaay ka go-naa in nabad la helo oo bulshada halkaa wada degani ay nabad qaataan oo wada deganaansho sameeyaan oo barakacayaashu soo noqdaan oo magaalooyinkii dib loo dego oo la dhiso oo ay maamul yeeshaan taas bainbaa ka gonayd laakiin waxaan isleeahay arrinta go-itaanka iyo in muxuuha gooni sutaagu waxay ahayd mar arin wax dhalatay muxuu ahaay ku dhalatay uun xamaasadii zaa'idka meesha ee ka jirta uun dadka qaarkood ay muxuu ahaay ay istuseen inay muxuu ahaa fursadu tahay taasaa muxuu ahaa unbaa keentay arrimaha aan muxuu ahaa hore loo daraasayn ummadduna aanay si muxuu ahaa wanaagsan uga baaraan degin muxuu ahaa cawaaqibta ka iman doonana aan aad leys loo lafagurin bay ahayd bartolojilqaale markaad fiiriso laga soo bilaabo lix labaatankii juun lixdankiiba aan u laabanno somalilan doodaheedu markas waxay ku salaysaa weli in madax banaanidu ay ku horeysay in iyadu ay markii horeba keentay haddana ay la laabato go-aankeedii marka bal dib noocoday markaad fiiriso go-aankaas xagee ku salaysana
بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha iyo saaxiibada hadda dooda igala qeybgelaya iyo adigoo fursadan mataqaanaa maantato yani wakti hadda la joogo ah usbuuci xoriyadda soomaaliyeed jabuuti laga soo bilaabay ilaa koonfurta lagu keeno horta taariikhdu inta hadda yani anigu aan kala socdo xoriyadda lix iyo labaatanka juun shirar badan ayaa ka horeeyey shir waxaa jiray afartan iyo sideedii la qabtay oo xamar lagu qabtay oo la yidhaahdo all somaly conference oo f d ay kasoo qeyb gashay etoobiya mataqaanaa soomaalia etobiya kasoo qeyb gashay reer waqooyi ay kasoo qeyb galeen koonfurta xisbigii israa-el markaa iyo dadkii la socday ay kasoo qeyb galeen shirkaas ayaa wuxuu ahaa shirarkii gogol xaarka u ahaa hamigii weynaa soomaali weyn in laysu keeno laakiin labadan goboloo hadda markaa soo dhowaatay xorriyaddooda ayaa iyakuna shirar dambe qabsadeen kii ugu dambeeyey maalan wuxuu ahaa bahalka muxuu ahaa mid asna xamar lagu qabtay waxaa kaloo asna jiray baarlamaanadii labada dowladood labada gobol baarlamaankii waqooyiga iyo baarlamaankii koonfurta waraaqa ay u kala qoreen dowladda ingiriiska iyo maxaa la yidhaahdaa jamciyadda qurumaa ka dhexaysa oo baarlamaanka waxaan u malaynayaa waqooyiga waxuu bishii bishii abril lixdeedii go-aan ka soo baxay oo boqortooyada ingiriiska ay la wadaageen oo ay u qoreen oy leeyihiin walaalaheenna oo kowda juulay xorriyo qaadanaya inaan ka harno ma rabno waxaa ka horeeyey bishii maarso labaatan iyo sideedeedii baarlamaanka soomaalida asna oo baarlamaanka markaa daakhilid ahaa go-aan oo gaaray asna oo warqad jamciyadda qurumaha ka dhexeysa u diraayo leeyahay maxaa la yidhaahdaa ma rabno maxaa waxaan rabnaa soomaaliya inay hal noqoto marka la socda annaga iyo gobollada waqooyi mataqaanaa go-aankaas noo yaala sidoo kaleeto shirar badan oo reer waqooyiga reer koonfureedka xamar ka dhacay baa jiray kana horeeyey lixdankii ka horeeyey oo intaba mataqaanaa lixdanka loo diyaarinaayey sidii laysu waafaqi laha laysu raaci laha loo diyaarinaya jira heshiis qoran oo lixdankii lagu midoobay
marka shirarkaasoo dhan waxay ahaayeen in muxuu ahaaytoy soomaalida labada gobol markay xore inay israacaan heshiis inuu jiray waxaa caddaynaya lix iyo labaatankii juun hargeysa waxaa joogay baarlamaankii daakhiliga ahaa ninkii madaxda ka ahaa ee ahaa aadan cabdulla cusmaan oo xorriyaddana noqon doona madaxweynaha ku meel gaarkaa calanka markii hargeysa laga saaraya asaa taagnaa labo calanka laga saaray hargeysa lix iyo labaatanka juun habeenkaa calanka la taagay ma ahayn calan kale calanka republicada hadda aan haysanno ee soomaaliya oo aan filayo konton iyo afartii in laga taagay oficio governo ayuu ahay calankale dowladda hoose xamar meeshaad ma degan tahay aad markaa heshiis ku yimid waa heshiise iyo waxay ahaayeen aad dadaal u soo socday ayaa loo diyaariyey dalku inuusan laba calan kala yeelanin hal calan inuu yeesho saasaan ku timid xorriyaddii dambe markii kooda juulayna inta wafdi ballaaran oo maxamed xaaji ibraahim ciyaal oo hogaaminaya ayaa yimid xildhibaan abdisamed shirkii jeffrin house ka dhacad markaas kuu tagteen dabcan laba qodob oo waaweyn baa kala joogteen laakiin waxaa jirtay isku soo dhawaanshiyo iyo furfurnaan badan somalilan doodeedu maxay ahayd oo idinka dalbaysay
horta sideeda shirkii jeffrin house lagu qabtay juun laba kun iyo labaiyo tobankii dhinaca dowladda federaalka soomaliya anaa hogaaminaya shirkaasi dibate fara badan ma jirinin shirkaasi waxaa lagu sameynayay frameworka wadahadalka lagu bilaabi doono waxaa caawinayey oo naga caawinayey dowladdii markaasi martidaan u ahayn u k iyo eurubian unionka iyo norway yaa naga caawinayey oo maxaa la yidhaha facilitationka iyo maxaa la dhahaa garab naga siinaya iyo dhinacyada kaleeto oo sharciyada shirkaas wuxuu basicla ahaa in la isla afgarto in horta la wada hadlo official la wada hadlo waa la isla qaatay markaasi steebka labaad ku xigeen wuxuu ahaa inay ku kulmeen madaxweynihii markaas joogay sheekh shariif sheekh axmed iyo iyo madaxweynihii joogay somalilan markaasi silaani ay ku kulmeen dib ay ku kulmeen kadibna markii dambe oo dowladdii uu madaxweyne kulankooda maxaa ka soo baxa meeshaas aan rabnaa inaan bal fiirino wixii lagu wada hadlay ma laanba qaado
kulamadaas kulligood waxay wada ahaayeen gogaxaar iyo iyo iyo in maxaa la yidhahda lasla waafaqo in la wada hadlo sidaa ogsoon tahayba somalilan horey u diidanayd inay wada hadal gasho markii ugu horreysay oo ogolaato weye inay maxaa la yidhaahdaa ay dowladdii markaas joogto federaalka wada hadal la gasho labadaas kulana ugu horreeyey marka waxay ahaayeen basically in lasla qaato in la wada hadlo
doctor cilmi somalilan midnimadeeda adinkaa jooga daban siyaasiyiintiinan xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta dowladeed ambaqaadaa jiray fursadaa la abuuray labayo tobankii bishii juunsaad maqlayso maxaa diiday in in la dardar geliyo oo weli toban sano kadib ay meesha u taagan tahay siyaasiyiintiinan halkan jooga inaad arrinta soomaaliya dhaqaajisaan maxaa idinku hortaagan
waa mahadsan tahay runtii waxyaaba fara badan baa laga yaabaa inay caqabada yihiin midi waxa weeye horta isagoo muxuu ahaaye horta waxay ka go'daa hoggaanka sare ee dowladday ka go'daa wadahadalku oo cidda wadahadalka wadaay waa madaxweynayaasha iyo xukuumadda xilligaa taagan wey taasi ka soo bilaabantay xilligii sheekh shariif kuna soo xigtay muxuu aha xilligii xasanaa si xoogle loo waday anu waxaan ka qayb galay shirkii ugu dambeeyey istanbul ee muxuu ahaa fasilmay waftigii muxuu ahaa tegey baan ka mid ahaa waana meeshii lagu kala kacay markii ugu dambeysay bay ahayd kulankaasi shan iyo tobankii iyuu ahaa muxuaha li iyuu ahaa marka anu caqabadaha taagan waxaan isleeyahay sababta loo kala kaca maxay ahayd oo u soo meeshaas
sababta loo kala kacay waxay ahayd wafdiga somalilan ka yimiday oo runtii xilligaa gelayay doorashay gelay horta labada dhinacba doorashay gelayeen somalilanna doorashay isku diyaarinaysay halkanna doorashaa la isku diyaarinayay laakiin nimankii halkaa joogo xisbiye ka kala socday waxaad moodaa inay horta iyaga dhexdoodu go-aan wada jiro ay qaadan karayaan uusan jirin secondly inay mowqif adag istaagaani waxaan malaynayaa waxbay u taraysay arrimaha gudaha siyaasadeed ayay wax u taraysay marka iyagoo dhinacaas ka eegaya ayaa markaa waxaan ku tagnay horta muxuu ahaay afar ka soo jeeda reer waqooyi ha waana sababta u diideen marka muxuaha markii horena xisbiyada gudaha ku jira ayaa ku dhaleecaynayay inay la kulmayaan dad muxuaha siyaasiyiin waqooyi ka soo jeeda iyadoo taa lagu dhaleecaynayo ayaa markay meesha yimaadeen waxay la yimaadeen mawduuca waxaan u kala saaraynaa laba nooc midna technical buu noqonayaa midna siyaasi buu noqonaya arrinta siyaasiga muxuu ahaaye xubnaha reer waqooyiga waanu ka reebaynaa arrinta technicalkana waa ka qayb gelayaan iyagii baa dictate garaynayo markaa go'aamada iska gaadhay iska gaadhay oo yeelinayay arrintii nooca ahaa baa loogu diiday oo la yidhi muxuu aha dadkan ka soo qayb gala waa una wasiiro waana xildhibaano waa siyaasiyiina ma aha dad technicala marka taasaa runtii caqabad weyn ku noqotay marka markii hore maadaama ay ballanta sidaa ku soo qaateen inay malaha noocaas u qaybiyaan
si xal loo gaaro wadahadalkuna u socdo miyaysan habbooneen in haddayba tabasho qof iyo laba qof ka qabeen in dib loo eego si si midnimadii loo loo ilaaliyo wadahadalku sii socdo
ani waxaan isleeyahay muxuu ahaay wufuud wafdiga muxuaha soomaliya ka yimid ajenda maysan wadanin oo ama shirarka badankooda waxay moogta u fashilaan ajendaha ka maqan ajenduhu markii muxua meesha la yimid waxaa idinku ajendaha samaysta oo markaa wixii isla waafaqsaantanaan ka wada hadla waxay ahayd marka hore in technical loo sameeyo secretariat loo sameeyo ajendaha la qaabeeyo oo processka wadahadalku uu noqdo moogtay wax laysla moogtay ogyo road map leh oo muxuu ahaay qoydobada laga hadlayaa ay noqdaan wax laysla sii yaqaano taas maysan dhicin muxuu ahaay dowladda turkiga oo facilitate garaynaysa waxay ajendaha samaysta kadibna ka wada hadla horta taasi mushkiladdu taasaa jirta secondly waxa weeye dadka waxay u taagan tahay midnimo waa muxuu ahaay madax bannaani waa muqadas oo muxua gooni baan u go'nay oo ka hadal ma leh iyo dee waftiga kaloola tegay muxuu aha midnimadu inay muqadas tahay markaa labadaa isku garaacooga ayaad moodaa ismari waagu hadda jeer inuu ka yimaado laakiin haddii loo gudbo sidee baad idinkuna ku gaari kartaan madax banaani oad ku doonaysaan process ila waxa way process wuxuu ku dhamaadaa afti dadweyne ayuu ku dhamaadaa aftida dadweynena midnimo iyo madax banaani bay noqotaa mid walbana processkeega iyo road mapkeegu leeyahay dowladuhu caalamku waxay yaqaanaan system lagu kala go'o oo dowladuhu ay ku kala go'aan ma jirto system cusuban inagu abuuraynaa marka waxaad moodaa ma jiro road mapkii ay ku iman lahayd natiijadan ay deg dega u raadinayaan ay ku iman lahayd ama natiijada dhinaca kale ee midnimadu ku iman lahayd marka runtii aan waxaan isleeyahay adigu ma haysan natiijada midnimada adigu kuma haysan dee dabcan soomaaliya weli afti lagama qa- adigu maxaa haysan annagu waxaanu haysanay inaan muxuu ahaa arrinta processka iyo road mapkeeda dhisno oo muxuu ahaa wadahadalku uu sii socdo oo yeesho muxuu ahaayey qodobo iyo ajendayaal maanta aan ku ekayne socon kara shan sano afar sano socon kara moogtahay oo laga wada xaajoodo oo isdhexgalka bulshada leh oo wada muxuu ahaa leh oo muxuu ahaayey siyaasiyiintu inay sarkaan leh oo dhaqaalaha leh oo horumarka leh oo nabadgelyada leh oo hawlahaas oo dhan leh
doctor jimcaale waxaa tiri hilow badanaa jiray ee, waqooyiga koonfurtuna aad bay isku dhex galeen labada meel bay joogeen laakiin soddon sano kadib dood baa abuurantay maanta waxaa la joogaa lixdan laba sano kowdii luuley marka sidee loo ambaqaadi karaa midnimadii soomaaliya oo somalilan ee loo keeni karaa hayndhaafka soomaali weyn bal halkan kaa baaran sulah aniga waxaan qabaa koonfurta soomaaliya khaasatan dowladaha macnaha imaanaya markii horena ayaka ayaa sahlay in macnaha reer waqooyiga go-aan ay qaataan sababtoo markii maxamed siyaad barra baxay lama tixgelinina ayakoo maqanaa dowlad lagu dhawaaqay caradii ka dhalatay waa ka shirka burco keentay na- historiga anugu aan hayo na- jabhadda u s c s n m iyo s b m heshiisaa ka dhexeeyey saddexdiiba marka waxaa waaye daaqadaa laga saaray marka taas horta waxay aheeday dhinaca koonfurta oo aan siinin muxuu ahaa amba muhiimaddii ay lahayn reer waqooyiga aan miisaankeeda siinin taas horta waa mid ta labaada oo hadda taagan ma arko weli walaalkaa hadduu muxuu ahaa kaa cadhoodo si kastaba ha ku cadhoodo xataa hadduu kaa gardaran yahay waxay aheedeen inaad adigu ka daba tagto oo la raadiyo oo la muujiyo in mataqaanaa loo baahan yahay dadkan dad muhiima inay yihiin marka n tallaabooyinkii loo baahnaayee walaalkaa kaa carooday lagu soo celin lahaa ma j- ma ma ma ma mataqaanaa koonfurta kama socoto kama socoto dhinaca waqooyigana waxaa hoggaanka u haya hadda laba qolo qolo systemkii hore ku millayd ee hadda raba inay isdhaqaan iyo qoladii marka horeba asalkooda iyadoo s n m ajendadeeda aysan ku jirin inay go-aan qolo laakiin qalbiga ku haysata inay go-aan labadabaa hadda hoggaan ka yimid marka mas-uuliyadda ugu weyn waxay ku dhacaysaa marka inay sa ila tahay yacni dowladda soomaaliyeed iyo reer koonfureedkay ku dhaceen oo reer waqooyigu shalayto ayaka oo wax kundushan aan ku xilin midnimada keeneen maanta waxaa laga filayay qoladan marka in iyakuna ay sidii si la eg sacrificekaas midka weyn inay bixiyaan nafurnimo inay bixiyaan ayaa laga filayey marka na uma jeedo dowladaha xamar ka dhalanayo na ana qaran baa nala jooga iyaga wajin doonaan xilma absamed midnimada soomaali weyn dabcan meelaha loo maraayo way caddaha laakiin sidee loo soo celin karaa somalilan labaiyo tobankii juun baad hor fadhiisatay weli xildhibaan baa tahay bal fursadaha taagan noo sheeg Een, waa waa- waa mahadsan tahay waa su-aal fiican wey Ee, keliya maayaan labayo tobankii aan la fadhiistay marka laga reebo shirkii hadda uu doctor cilmi ka hadlayay intii ka horreysay shir aan xubin ka ahayn kuma jirin markii dowladda max- ee xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha noqday ee, madaxweynuhu habeenku ii yeeray wuxuuna igu yeeray waxaan rabaa inaan kugu daro guddi wadahadalka soomaaliya somalilan maadaama aad adigu horay bilowgeeda wax uga warqabtay waxaan rabaa horta inaan kuu sheego dadka shacabka colaadu ma dhex taalo ganacsi waa isdhex maraa business waa isdhex maraa waxaad moodaa problemka jira politically inuu yahay mid siyaasadaysan Een, in la xaliyaana aad bay u sahlantaha markii si dhab ah loo dhex galo Een, runtii een, dhowr arrimood la soo qaado oo la yiri hal lagu tijaabiyo in qaabkan loo xallin karo ee waxaa ka mid ahayd in maxaa la yidhaahdaa ee go-aanka gacanta loo geliyo shacabka gacanta loo geliyo oo shacabka go-aanka qaataan hadday go-ayaan afti dadweyne la geliyo si afti dadweyne loo geliyo waa in la helaa marka waa tirkoob dhab ah dadka maxaa la yidhaahdaa deegaankaas ku nool tirkoobtoo dhab la helaa markii tirkoobta dhabtaa la helo dadkii la siiyo si xorriyada inay maxaa la yidhaahdaa ugu codeeyaan inay ama goonidu istaagaan ama ay maxaa la yidhaahdaa ay waxay ka mid ahayd barbuuslada la soo jeediyey waxaa kaloo barbuuslada kale ka mid ahaa in la daaweeyo tabashada ay tabanayaan maxaa la yidhaahdaa dadkaasi ka soo jeeda reer somalilan oo aanay noqdaan maxaa la dhahaa aanay laga xaal mariyo wixii problem tabashaday qabeen ma ma in dowladdii kacaanka iyo wixii dhacay mase tabasho gaar ah oo oo- oo siyaasi qabeen way tiro badan tahay Waxay- markii laga bila markii laga soo hadlaayo dhinacii ee, dowladdii kacaankana tabashay qabeen markii dib loogu laabto lixdankii iyo iskudarkii markii la- lagu laabtana tabasho kaley qabaan markii markii saami qaybsi ugu dhacay marka ee, si diiba loo fiiriyo markii dambe oo ay dowladdii maxamed siyaad barre meesha ka baxdeen ee macaamilkii tabashay ka qabaan tabashada wax jira iyo waxaan jirin maaha macnaheedu laakiin waxaan rabaa in kuu sheego maadaama aan dhowr jeer ku dhex jiray hadallooda ku dhex jiray waxyaabaha tabashada ah oo ay ay- ay dareensan yihiin ayay ka mid tahay Een, waxa- waxay kale tabashooyinkooda ka mid ah mararka qaarkood oon runtii aada u weyneyn inaysan helinin waxyaabihii ay xaq u lahaayeen hadday noqoto macaawinooyinka dibadaha laga helaayo oo lagu helayo magaca guud lagu helaayo waxyaabaha tobanay ka mid tahay marka waxaan is leeyahay wejkasta baa loo fiiriyo intaada ka gudbin dowladihii aad matalaysa adiga laba kun labayo tobankii ku meel gaarka tiya hasan marna raali gelin official ama ku matashan dowladda oo ma baqsan muhiimaddu ma ahan raaligelin wakhtiyada anaga aan waxaan wakhtiyada anaga aan joognin waxyaaba fara badan baa la gaaray waxaa ka mid ahayd in laska kaashado security laska kaashado waxaa ka mid ahayd in air spaceka laska kaashado Waxa- waxyaabo fara badan oo waxaa jiray run ahaantii ee, dowladda federaalka soomaaliya ay ku tala gashay inay uga dhigto soo dhoweyn uga dhigto ee, somaliland uga dhigto ee, tallaabooyin badan baa la qaaday weli lama gaarinin yacni mowqifkii la rabay lama gaarinin oo gacmo fara badanna waa ku dhex jireen sidaa doctoorku sheegayana siyaasado fara badan oo internalna waa jiraan laakiin waxaase leeyahay haddii si dhaba loo wada fadhiisto waxaan aaminsanahay inaan maxaa la yidhaahdaa xal la gaari karo wuxuu doona baa noqon dr amni midnimada soomaaliya adinkaa u jooga dabcan tabashada soomaaliyana qaba marka laga yimaado midda weyn oo mar kasta soo laalaabata maantaan wada hadlayna maalmo ka hor tabashay qabeen v o da la hadleen adinkaa dabcan halkan jooga marka tabashooyinka soomaaliya aad ku matalaysaan ma adinka iyo soomaaliya baa nila dhexeeya matalaadiina dowladda dhexa maxaa hortaagan inaad adinku tiir u noqotaan ood xal ka gaartaan tabashooyinka jiro
Ee, runtii mishkilada caqabada jirtaa waxa weeye horta ee, siyaasiyiinta somalilan maamula ee hogaanka u haya beenaa ma aqoonsana siyaasiyiinta muxuu ahaye dowladda dhexe ku jira ee somalilan ka soo jeeda marka inta ayna labadaasi ana is aqoonsanayn mid walba meeshiisa waxa weeyaan wax badan oo laga qaban karo tabashooyinkii oo laga wada xaajoon karaya waa adagta oo aniga kule muxuu ahaa shirkaasi istanbul ee ugu dambeeyey wuxuu muxuu ahaa u burburay ee, afar reer waqooyiga ku jirta waxaa laga yaabaa afartaa reer waqooyiga inay moogtay fahamsanaayeen tabashooyinka somalilan ay qabto laga yaabaana inay xal u heli lahaayeen lagu xallin karo oo danta somalilan ay ku jirto laakiin waxaad moodaa marka horeba kaa dhegaysan maayo hadday tahay way adag tahay sida muxuu ahaayey runtii la iskugu gudbiya aragtidii marka een, adigu ma- ma jiraan tabashooyin aad u garaabaysa somalilan
een, waa jiraan muxuu ahaa marka la yidhaahdo muxuu ahaa lixdankii waxyaabaha saami qaybsiga laga cabanayo waana jiraan muxuu ahaay rejiimkii moogtay gaboodfalkii uu sameeyey oo arrimahaas waa arrimaha hadda jeer u baahan muxuu ahaa in la iska daaweeyo dabcan muxuu ahaa magaca dowladnimona in muxuu ahaa lagu raaligeliyo because waxaa lagu falay muxuu ahaa magaca dowladnimo maaha shucuubta inay muxuu ahaa ay dhib isku geysatay oo dee rejiimkaasi cid walba muxuu ahaa runtii waa laga yaabaa dhib uu u geystay Een, tabashooyinkaasi waa jiraan waana muxuu ahaa qaar la mid moogtay bulshada soomaaliyeed oo dhan ay wada qabaan qaarna waa mid ay moogtay laga yaabaa inay muxuu ahaa siyaasiyiinta xilligaa joogta laga qabay oo muxuu ahaa ay ay- ay diidan- ay- ay diidanaayeen laakiin hadda xilligan isaga ah iyadoo labiyo koob iyo soddon sano in ka badan ka soo wareegto muddadii muxuu ahaay goonaysutaaga somalilan oo dalkuna xaaladda uu ku sugan yahay maanta somalilan aan ognahay Ee, muddadaasina waxa keliya dalkaasi u kordhay ay tahay inay nabadgelyo ku noolaadeen oo ay muxuu ahaa ilaaliyeen nabadgelyadooda ee dagaalana ay muxuu ahaa iska iska ilaaliyeen laakiin siyaasiyan uma hana qaadin oo waxa weeye ma helin horumarkii iyo muxuu ahaaye dhaqaalihii iyo hogaankii muxuu ahaay runtii artificial la iman lahaa ee geeska africa iyo soomaali inteeda kaleba maxaa naga dhexeeya odhan lahaa ee runtii maysan helin marka waxaan isleeyahay xalku wuxuu ku jiraa wadahadal soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed runtii dad la kala celin kara maaha dad la kala qoqobi karana maaha mar hadday sidaa tahay inaad muxuu ahaa isu daaliso waxaanad xajin karin ee muxuu ahaa culays unbay ku tahay cidda isu dayeysa waxaa odhan lahaa ummadda soomaaliyeed inay wada hadasho oo danteeda ka wada hadasho oo horumarkeeda ka wada hadasho oo waxay isu tahay ka wada hadasho oo waxay wada leedahay ka wada hadasho waa muhiim waayo dee Soomaaliya- hadda somalilan sufrainity ma laha oo adduunyada ay kula xidhiidho madax bannaani ay adduunyada kula xidhiidho ma laha ama horumarka ay kaga raadsato ma laha waxay u soo marayaan magacii soomaaliya adduunkuna taasuu aqoonsan yahay adduunkuna isku imaatin buu ka shaqaynayaa kala siifanqooq kama shaqaynayo marka waxbaa kaga lunsan magacii soomaaliyeed kaga baaqanaya ee dowladnimada soomaaliyeed oo badan oo kaga baaqanayaa jira baasaboorkiina ha noqoto xitaa anaa matalaya anu waa taa hanadi jeer aan ku hadlayo in leeyahay war inta muxuu ahay si dhaba loo hore looma kala goyn oo waxa weeyaan jabad iyo emotion iyo muxuu ahay xamaasad beenbeena ayaa lagu kala go'ay in dadkii xilligaa kala gooyeyna laba sano kadib waa kuwii federaalka u qayliyayey ee dagaalka u galay soo celintii federaalka ilaha federaal baan samaynaynaa intii maalintaa ka soo horjeedayna oo cigaal ugu horreeyeyna waa kii madaxweyne ka noqday war siyaasiyiintaa isbedbedelaysaay xilligaa inta haddii taariikhdeeda la eego inta hoggaanee siyaasiyada kala wareegtay ee isbedeshay tiro ma laha sidaa darteed xaqiiqo aan jirin oo dhalanteeda inaan la isu daalin ee dhabta laga wada hadlo ah hadda iyo kow in wa- in la wada joogo ama la kala go'o in laga tashado
isla su-aashaas aan kusoo gabagabaynaa dowladda cusub ee madaxweyne xasan horena wadahadalka way ugu jirtay way soo laabteen qabiir buu ku yahay markaa fiirisa fursaddu helay muxuu tilaabo qaadi karaa bismillaah dowladda xasan fursadaa u furan fursad aad iyo aad u muhiima ayaa u furan kow fursadda aan isleeyahay way u furan tahay waxaa ugu horeysa in uu juhdiga ugu badan geliyo in labadan mataqaanaa gobol inay dowladda dhexe iyo inay wada hadlaan oo wada hadalkii si dhaba dib loogu soo celiyo si dhaba waxaa loola jeedaa ma inta meel laysugu yimaado oo dowlado kale ay dhexdhexaadinayaan oo dad kale oo ku dhex jiro dadka soomaaliyeed isku fahmi maayaan waxay isku fahmayaan in ayaga laysu madax banneeyo laakiin qorshe ka horeeya oo dadkan guddiyo inta la saaro bal ajandayaasha intaan shir la tegin laysku raaco ajandayaasha mataqaanaa la diyaariyo runtii dad miisaan leh oo tala ka go'do oo haysta xataa bahalka muxuu ahay mandate go-aanada gaari karana in la xulo oo aysan ahayn dadkaan la yidhahdo macnaha hadday naqato ay go-aan qaadi karaan caasimadda iyo dowladnimada ay wax dhammaan hargeysa geynayna xataa hadday qaa- go-aankaa ay qaadan karaan xataa dad miisaan leh horta in la xulo dowladda soomaalida oo wadata xataa dowlad goboleeyadeeda in hal mabda laga wada iska dhaadhiciyaan ee la yidhaahdo goboladii waqooyiga ayaanu raadinaynaa si iswada jirahaana u raadinaynaa go-aan kasto mataqaanaa ay ku heshiin karaana aanu mataqaanaa aan ku soo celin karnana inaan qaadanno taasaa mataqaanaa ayaa horta u taalla waxaa kaloo iyadana mar kasta aan isleeyahay way ka maqan tahay meesha n waxaa jira shirarka intaysan bubliga imaanin waxay yimaadaan shirar hoose ayaa jira macnaha isxodxodasho hoose ayaa jirta in markeeda hore la sameeyo guddi hoose oo la aqoonin oo odayaal horeo mataqaanaa xaggana looga soo istaagayo intana magac ku leh sida hadda maalan madaxweynayaashii hore wixii ka nool cabdiqaasim salaad xasan oo aan hubo inuu mataqaanaa yani waagii uun waxaa soo dhex gashay muxuu ah shirkii jabuutiye way sahlaneed waagaas cabdiqaasim iyo iyo cigaal iyo heshiisaa ka dhexeeyey oo hoosan la ogeyn oo ahaa reer waqooyiga inay gogol u dhigaan i think sheikh inay gogol u dhigaan koonfurta la heshiisiyey kabacdina soomaali meesha marka in horta horta gogol xaar hoose dad miisaan lahoo mataqaanaa magaca dowladda soomaaliyeedna miisaankeeda qaadi karaa haddii la yidhaha reer koonfureedna miisaankeeda qaadi karaa in horta mataqaanaa la diro laakiin si actiifa loo raadiyo hadda dad ajnabiga isugu keenna waca annaga in laga dhigo marxalad gudaha looga wada hadlay marxalad gudaha looga hadlo hoos looga hadlo dad miisaan culus lahoo mataqaanaa siyaasiyiin hore muxuu ahay dad dhaqameed aad aad baa umahadsantahay khulaasada fursado badanaad heshay bilowgii baad joogtay wakhtiyo kala duwan haddana xildhibaan qaran baa taadamaa weli madaxweyne xasan iyo dowladdiina cusub sidee looga faa'iidaysan karaa somalilan in miiska wadahadalka ay timaado horta marka waad waxaan rabaa waxyar inaan saxo somalilan iyo soomaaliya way hadalkoodan ku bilaabanayo gaalo iyo suulkeeda waxay usugan tahay somalilan waxaa ugu jiray constitutionkooda artical dhahaya inaan soomaaliya lala hadlin dowladdii markaas jirtay amendmentay ku sameeyeen si loo helo waxayna ahayd loobiyin ka dhashay dad siyaasiyiin oo soomaaliyeed oo gudaha hoostooda ka soo shaqeeyey ka dhashay oo waxyaaba fara badan oo inta aan lasla si official laysu hor fadhiisan looga hadlo taa marka dhinaca uga gudbo madaxweyne xasan maxamuud inta anigu aan ka ogahay wuxuu aada u danaynayaa inuu arrinta soomaaliya somalilan ka gungaaro maanta tana intii hore waa kaga experience badan waktigii hore bilaabanaysay maxaa la yidhaahdaa experience usu lahayn iyo maanta u leeyahay waxaan anigu la joogay shir aan kare lagu qabanayey oo soomaaliya somalilan lagu wada hadlayey oo xasan maxamuudna uu fadhiyey siilaayana fadhiyey oo maxaa la yidhaahdaa sida runtii ah si face to face ah ay ga wada hadleen waxaan aaminsanahay waktigan dartaana waktiga ugu munaasabadda roon inay tahay waxaa kaleeto oo mar kasta sida barsoorku sheegayo iyadoo jivelin house iyo istanbul iyo dubay wax ka dhalan gudaha ma lagu samayn karaa wadahadalka dhowr jeer bay codsadeen wufuuddii dhinaca soomaaliya ka socotay in shararka lagu qabto hargeysa iyo muqdisho lagu qabto way ka suurtoobi weysay dhinaca siyaasiyiinta somalilan way ka suurtoobi weysay oo codsadeen inay maxaa la yidhaahda siyaabo badanay u arkayeen ayagu oo siyaasaddooda ku salaysan oo codsadeen meel kale oo ka baxsan lagu qabto waxaan isleeyahay jaanisi fara badan iyo abartuunis fara badan baa dowladdan u muuqata dr cilmi daban midnimada u joogtaa somalilan xildhibaan baa tahay siyaasi baa tahay fursadda ugu wanaagsan la haysta hadda ee dowladda madaxweyne xasan oo ad waktiyo kala duwanna wadahadalkaad ku matalaysay ama kii istanbul ugu dambeeyey maxay tahay fursadda miiska saaran
an waxaan isleeyahay maanta fursad weyn baa taalla madaxweyne xasan waa runtii waayo arag weyn weeye oday soomaaliyeed wax badanna u soo joogay xilliyadiisiina waxa weeye wadahadalku meel fiican buu marayay soomaaliya iyo somalilan aad bay isu soo dhoweynaysa marka laga reebo kaa u dambeeya oo siyaasiyiintii somalilan ka socotay ay xilligii ay ka dhigeen kaadhay doorashada ku galaan laakiin waxaan isleeyahay madaxweyne xasan berig madaxweyne xasan maalintii halkaan ka baxaynay wax walba waa ka go'naayeen muxuu ahaay wafdigeeya waxaan ku yidhahay maxaanu la tegnaa wuxuu yidhi wax kasta oo aan kala go'ahayn haddii madax hadday muxuu ahaa ay noqonayso caasimad qaadanayaan hadday muxuu ahaa madaxweyne haddaan kursiga uga degayo macnaa wax walba diyaar buu ahaa aan kala go ahayn in muxuu ahaa lagu xallin karo madaxweynu saasuu saasuu qabay marka anigu waxaan isleeyahay dadka soomaali somalilan ku nool siyaasiyiinta ayaa afduub ay ugu jiraane maaha shacabka maaha siyaasiyiinta wey siyaasiyiintaa doonaya nin waliba xilligiisa inuu muxuu ahaa kursiga muddadaa ku ilaashado oo muxuu ahaaye ictiraafkiiba muxuu aha dariisada ka soo dhacaya oo muxuu ahaay u dadka moogta ku beer la hawsado laakiin ma aha dadka shacabka maaha marka ani waxay la tahay madaxweyne xasan waa runtii fahamsan yahay waana muxuu ahaaye waaye arag weyn weeye waana muxuu ahaaye kaga dhabayn karaa waana dhabayna ka tahay inuu muxuu aha soomaaliya isu keeno oo dee halkudhegiisii buu ahaa soomaali heshiisa oo adduunyadana la heshiisa aad baad umahadsantihiin aad baad umahadsantihin dhammaantiin barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ayaan intaas kusoo gebagabeynaya barnaamijka waxaa marti noogu ah xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud oo ka qayb galay shirar dhowra oo looga hadlaya arrinta soomaaliya iyo somalilan oo kii ugu horreeyey labayo tobankii juun laba kun labayo toban lagu qabtay dalka ingiriiska xildhibaan doctor cilmi nuur oo ka tirsan golaha shacabka oo shirkii ugu dambeeya istanbul ee soomaaliya somalilan ee fashilmay ka qayb gala isla markaana xogaal ahaa iyo baroftor maxamed axmed jimcaale guddoomiyada jaamacadda ummadda oo ka mid ah qoyaanka soomaaliyeed sida dhow arrinta taariikhda ula socday dhammaantiin aad baad umahadsantihin
waa tahay barnaamijka faaqidaada toddobaadka intaas aynu kaga gudub